بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan meeshaan rabaa inaan kaga hadlo waxyaalaha moogtahay cilmi kastaba mowsim uu leeyahay hadda ayaantan suuqa waxaa ka gadmaya waa leylat اlqadri weeyaan marka leylat اlqadri baan rabaa inaan kelimo kooban ka iraahdo marka leylat اlqadri macnaheeda waxa weeyaan waxaa leylat اlqadri loogu magacaabay laba macno leylat اlqadri qadr waa sharaf sharaftaasna waxay ku mutaysatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ikraamiintiisa oo karaameynaya addoomankiisa oo fadligaas dheeraadka uu siinayo iyo nafciga badan oo dadka makhluuqaadka mukalafiinta kasoo gelayo daraaddeed bay sharaftaas ku mutaysato leylat alqadri baa la yihahdaa sharaftaasay ku mutaysatay leylat lqadrina waa la yihaahdaa oo leylat taqdiir baa loola jeedaa qadarkaas bimacna taqdiir waxaa taqdiir loo yiriyey sida ilaahay uu ku magacaabay fiihaa yufraqu kulu amrin xakiim habeenkaas habeenkaas wax kasta waa la kala bixiyaa bimacnaa yufsalu min alowxi اlmaxfuud ilى اlkatabati amra sana habeenkaas lowxulmaxfuud sanadkaas habeenkaa laga bilaabo ilaa sanadka dambe habeenkiisa wixii dhici lahaay oo dhan baa lowxulmaxfuud laga soo guurinaya oo malaa'igta wax qorta iyo wax maamulka lagu kala wareejinaya sanadkaas wixii dhici doonoo dhan ninka dhimanaya ninka la dhalaya ninka jiranaya ninka khayr helaya ninka kayta wa kayta kullu shay habeenkaas sanadka maamulkiisa malaa'igta loo sheegaya marka habeenkaas sidaa daraaddeed towfiiqda hadduu ilaahay ku waafajiyo wax wanaagsana lagu qoraa macnihii saasay ka dhigan tahay marka su-aasha meesha ku jirta waxa weeyaan leylat اlqadri sharafta waxyaalahay ku mutaysatay waxaa ka mid a qur-aanka soo degitaankiisa iyadana ku bilowday habeenkii ugu horeeyey ee qur-aanka la soo dejiyey leylatulqadri buu ahaa marka saddex aayad baa qur-aanka iskula jirto oo mid kastaba ay ka hadlaysa habeenkii ugu horeeyey qur-aanka la soo dejiyey ilaahay marka hore wuxuu ihi shahru ramadaana aladii unzila fiihi اlqur'aan ramadaankii qur-aanka bilaawgiisa lagu bilaabay inuu soo dego haye haddana mid kale ilahi waxau le inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri wamaa adraaka maa leylatu اlqadri inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri macnaheeda waxa weeyaan qur'aankii degitaankiisi wuxuu bilowday habeenka leylatu اlqadri la yidhaahdo waxaa kaloo jirto aayad kale oo suurat dukhaan bilaawgeed xaamiim wاlkitaabi اlmubiin inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakati inaa kuna mundiriin qur-aanka waxaan degitaankiisa ku bilownay habeenkaas mubaarakada ah marka qur-aankii saddex habeen oo kala duwan hadduu soo degi lahay oo habeen kastaba la yidhaahdo ayadaa ugu horreysay wax iska hor imaanay noqonayaan laakiin maxay isku waafaqayaan shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan qur-aanka ramadaan uu soo bilowda inuu kusoo dego bilowgiisii ramadaanka haba soo degay wuxuu gaar ahaan kaga bilowday habeenkii oo leylatulqadri oo ramadaan ka mid ah marka shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan waxaa lagala jeedaa habeenka ramadaanka ku jirto oo leylat alqadri ayuu qur-aanka soo bilowday inuu soo dego labadaas horta waa saas isku waafaqeen inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakana waa leylat lqadri ayada naftigeeda marka saddexdii aayadood leylat lqadri magacyaalkeedaa badan suurat dukhaanna leylat lmubaaraka lagu magacaabay suurat maxaan ku iraahdaa alqadrina oo inaa anzalnaahu fii leylati lqadrina leylat lqadria lagu magacaabay waa magacyaalkeedo midba mar loo sheegay marka waxaa isleh leylat alleylat lmubaaraka waa hiya leylat lqadri weeyaan labadaas leylo isku magaca isku halka habeenka ane ramadaan ay ku dhex jiraan marka qur-aanka bilaawgiisii wuxuu soo bilowday degitaankiisa leylat اlqadri oo ah leylat اlmubaaraka oo ku dhex jirta fii shahri ramadaan marka sidaas ay isku raacday aayaadki waxaa khalad ah dad badan baa waxay u aaminsan yihiin inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka in lagala jeedo leylat nisfi min shacbaan marka leylat lmubaaraka waxaa lagala jeedaa bay ku leeyihiin shacbaan oo bisha ramadaan ka horeyso shan iyo tobankeeda habeenkeeda u soo degay marka cibaaday dadku khaas yeelaan habeenkaas in la dadaalo ay tahay habeenkaas riwaayadaa ku soo aroortay waana wada daciif wax wax ku ool ahoo lagu tirsan kara ma aha iyadoo daciif ah waxay sii khilaafsan tahay axaadiidta saxiixada oo leylatu اlqadri ku soo aroortay ay khilaafsan tahay wاlxadiidu daciif idaa khaalafa صaxiix yasdaadu bihi dacfan xadiidka hadduu awl iska daciifka ahay haddii wax ka hor imaana aysan jirin waa la qaada kari lahay meelaha qaarkeed fii fadaa'il acmaal laakiin hasoo daciife hadduu shaad noqdo saxiix khilaafo waa la tuuraya marka kulu اlaxaadiid alwaarida fi nisfi min leylati shacbaan waxaa ka hor imaanaya axaadiid alwaarida fi leylati اlqadri oo saxiixada ah wabitaali ninkii rabo masalada inuu ka dhargo fii bidaayati suurati addukhaan min tafsiir ibni kathiir ha raadiyo wuxuu uri ninkii yidhaahda leylat اlmubaaraka waa leylat اnasfi min shacbaan abcad nujca buu uri waa nin ay macnaha daaqi uu la fogaaday waa nin ay macnaha talada ka xumaatay weeyaan marka qur'aankii degitaankiisa wuxuu soo bilowday leylat اlqadri oo ramadaan ka mid ah wahiya leylat اlmubaaraka waxaa leylat اlqadr loogu magacaabayna ima min ataqdiir oo waxa dadka bani aadamka quseeya iyo waxa mukalafiinta o dhan baa la kala saaraya waxay dhici doono kownkaas min sana lisana ama leylat اlqadri leylat الsharaf waaye qofka waxaa weeye fulaanu qadaranii haddaa tiraa bimacnaa sharafanii labada waa isla tahay marka horta saasaa loogu magacaabay masalada aan ugu kor leeyahay inaan ka hadla waxay tahay leylat اlqadri habeenay dhacdaa maalin ma dhacdo dad badanoo asxaabteena oo akhyaarta yaa ramadaanki way dadaalayaan maثala qur'aan bay akrinayaan qur'aankii oo dhan maalintii casirkii uu fadhiyaa duhurkii uu fadhiyaa habeenkii taraawiixuu dukanaa waa saaxanaya marka asoo u haysto inuu qur'aan badan akhriyey oo leylat اlqadri ou ku sugay qur'aanka aad akhrisa waa lagaa thawaab siinayaa ramadaan aad akhrisa ajirkeedana waad leedahay laakiin leylat اlqadri wax kuma lihid qur'aanka aad maalintii akhrisay liannahu leylat اlqadri markii lagu yidhaahda habeenkii qoraxda markay dhacday bilaabanay ilaahay wuxuu ihi xataa maطlaci اlfajrina waa ku eg tahay salaada subax haddii la aadaamo waa la kala guuray malaa'igtii kor bay u baxday marka min min guruubi الshamsi ilaa طuluuci اlfajri cibaadada aad samaysatid aad leylat اlqadri aad ku waafaqaysaa waa macnihi yacni haddii inaa anzalnaahu fi leylati اlqadri wma adraaka ma leylat اlqadri leylat اlqadri khayru min alfi shahr habeenkaas waxay ka khayr badan tahay baa lagu yihi kun habeen kun habeenay la eg tahay maha waa ka khayr badan tahay macnii waxay ka dhigan tahay habeenkaas hadduu ilaahay ku waafajiyo oo leylat اlqadri ah oo juz aad akhrisid min alqur'aan اlkariim waxay u dhigantaa adigoo kun juz qur'aan kariimka akhriyey haddaad ilaahay baridid kun joor adoo ilaahay barida haddaad sadaqa la baxday adoo kun joor sadaqadaas la baxday hal boqoloo dirhamaad la baxday adigoo kun oo dirham la baxday lamid tahay marka waxaa weeyaan ninka doonaya leylatulqadri maalintiina qur-aankaada akhri laakiin dadaalka habeenka leylatulqadri waa inaad gelisaa yacni waxaa kugu daliil ilahi waxau uri inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri leyla la magacaabeen mahaarn maha leyladii waxay ku eg tahay buu iri tanazalu اlmalaa'ikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amrin salaamu hiya xataa maطlaci اlfajri hiya ayadii habeenkii oo leylat اlqadri ay min guruubi الshamsi ay ka bilaabataa xataa maطlaci اlfajri fajarka aadaanka salaada subxeed oo soonka lagu afqabsanayo ay ku eg tahay marka haddaad maalintii o dhan cibaadaysatid waa ajir goonigeeda laakiin leylat اlqadri ku haleeli maysid walidaalika yaa nebigu wuxuu uri man qaama leylat اlqadri man qaama yowma alqadri lama dhihin yowma min ramadaan laguma dhihin leylat اlqadri leylat اlqadri yaasaa la rabaa cibaadada in la samaysto sidaas oo kale nebiga idaa dakhala alcashru اlawaakhir axyaa leylahu habeenkiisau nooleeyaa ayaa lagu yiri habeenka waa waxa la nooleynaya marka maalintii waa cibaadadeeda way leedahay waa loo baahan yahay laakiin habeenkaa leylatulqadri lagu helaa marka dadka mafhuumkooda cibaado oo khasisan oo leylatulqadri aad ku raadisid waa inaad heshaa marka hadduu ilaahay ku waafajiyo cibaadadaadi kun joor wax ka badan ah lagu laabaa aya noocan kaan cibaadadiina ma aha mafhuumka dadka ay leeyihiin salawaata taraawiix bes ma ah dadka waxay u arkaan ninkii maalintiina soomo habeenkiina imaamka taraawiixda lu dukada faqad addaa xaqa ramadaan inay tahay sidaas ma aha nebiga calayh salatu salaam ictikaafuu samayn jiray nebiga qur-aan badan uu akhrin jiray ilaahay buu baryi jiray habeenkii oo dhan buu soo jeedi jiray subaxii markuu tagana waa hurdi jiray marka waxaa waa anwaacu lcibaadaad oo dhan sadaqadi la imaa walidaalika nebiga calayh salaatu wasalaam jihaadka oo nafta ugu adag badan bisha ramadaana lagu beegi jiray haddii aada fiirisid futuuxaadka islaamka bisha ramadaan yay dhici jireen haddaad fiirisid gaswatu badrin ha noqoto fatxu maka ha noqoto wixii ka dambeeya futuuxaadka oo dhan fii ramadaan ay dhaceen macnaha waxaa weeye yaa isku heli karo inuu inuu cibaadadii iyo jihaadkii iyo sadaqadii iyo salaaturaximkii qiraa'at lqur'aankii qiyaamu leylkii wixii oo dhan intaad isku keentid cibaadadaas aad markaa ilaahay xaggiisa u dirsatid yaaba heli karabo markay mafhuumkaadai kaa noqonin meel yar oo kooban oo maxaan ku iraahdaa salaad le ku kooban ay noqonin salaadda waa qima fi lcibaadaat laakiin laysat waxdaha cibaadaadka way badan tahay cibaadana waxaa la weeyaan nafta midii ku adag baa la rabaa inaad inaad ku qasabtid waxaa weeyaan qofku waxaa la yidhi inuu kun maxaan ku iraahdaa oo doolar la baxa waa ku adag tahay laakiin kun ragca waa duka karaa marka waxaa la rabaa inaad ogaatid in habeenka ay tahay cibaadada layska rabo ee habeenka cibaadooyin badan u khasiso oo kala duwan oo taraawiix ha lahaato maxaanku sadaqa ha lahaato duca ha lahaato tasbiix ha lahaato qiraa'at lqur'aan ha lahaato maxaanku iraha silat raxiim sadaqa ha ahaato waxayd khayr qabo kartid oo dhan habeenkaas cibaado badan oo kala nooce samayso taasaa la doonayaa marka mathalan haddii la yimaado taraawiixdii tobanka dambo hadda bilaad alislaam waxaa u badantay in laba joor lakala dukado haddii xataa aan irahda labada waa banaantaha in la dukada haddii aan irahda binaan calaa qowli bacdi ahli اlcilmi waxaa weeyaan waxaa wanaagsan midka dambe inaad xooga saartid liannahu salaatu leylka midda midabii ka dambaysay ka fiican tahay ilaahi wuxuu uri bilasxaari hum yastakfiruun tatajaafa junuubuhum can اlmadaajic yadcuuna rabahum marka saxarka waa waktiga thuluthu leyl akhiir wa ninkii waktigaas dukan karo oo cibaadaysan kara way ka fiican tahay awala leyl marka cibaadada xagga ku ekayso liannahu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maa kaana yaziidu fii ramadaan walaa fii gayri calaa ixdaa cashar ragca wa fii riwaaya calaa halaata cashar ragca nebiga kow iyo toban ragca ma dhaafi jirin ramadaan iyo keyrkeedabo haddii aan idhaahdo waxaan dhan oy dadka dukan yihin xataa waa bannaan tahay waxaa ugu sii fiicantii nebiga uu ka doortay oo ahayd kow iyo tobanka ragca ama saddex iyo tobanka ragca marka markii maqribka laga baxo cishaha dukatay cibaadadaada iyo suuqaada iyo khayrkaada samayso midda dambana soo xaadir sidaasay ku fiican tahay almuhim waxaa weeyaan man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih iimaanan waxtisaaban waxa ku qaadayo inuu leylatulqadri dukado ou khayrka la baxo hadday tahay rumayn ilaahay uu rumaynayo iyo ajri ilaahay uu ka raadsanaya hadday sababta ku ximbaaraysa ay tahay yaa la siinayaa khayrkaas badan oo dhan laakiin hadday kaa tahay lagaa arko masaajidka taraawiixda odayaashii iyo aad kuwada dukanayseen haddii lagaa waayo waa lagu ceybinaya tag hadday kaa tahay ama dan kale ay kaa tahay oo anigu waa dukaday fulaanna waa ka haray ay kaa tahay waxba kama helaysa waxaa la rabaa albaacihu laka calaa qiyaami leyl inuu ahaado iimaan iyo ixtisaab inuu ahaado marka fikradaas xoogga ha la saaro welina habeenankii ugu rajo badnay way dhiman yihiin dadaalkaas ha laga soo baxo waa ayaam qalaa'il hiya aklaa min adahab qofkiina ay habboon tahay inuu ilaahay fadligiisa ou raadsada siduu habeenankaas ku helo waxaana loo baahan yahay wixii ina fiqhi lagu daro dadka hadda maalinta dadaala habeenkii aan ka warqabin saasay leylatulqadri wanaaggeedii badan ku dhaafaya nas'al allah subxaanah wa tacaala atowfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين عمر إيمان يا كلمة سوجيدي